xildhibaan yaasiin farey oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ay dhulboob ka wada xaafadda sinai ee degmada wardhigley ee magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa waxa uu ku hanjabay inay la dagaalami doonaan xubno ka tirsan dowladda federaalka ee uu ku eedeeyey inay boob ka wadaan suuqa xaafadda sinai oo ku yaala degmada wardhigley xubnahaas ayuu ku eedeeyey inay boob ayaan guryo ay dad leeyihiin oo ku yaala xaafadda sinai hadda haddii dowladdu ay go'aansato ay annagaa joogna siinay annagaana ciidan u ah annagaana shacab u ah waxaa leesbaranaa markay dhabtu timaado laakiin haddii laga shaqeeyo isma hurayno waanu wala dilaa waana nagala qaqabanaa maahana nagala xallimayo laakiin nimaa iyo diyaarad la yimiday oo sawir ka qaaday oo nashqad saartay oo warqad loo jaray ah ciidan iyo lagu soo daraa siinay loo fulinaa qof laga yeelaayaah ma jirto waxaa noo yaalla waxaa waayo in maanta wixii ka dambeeyo suuqaas siinaay inaan haddee la keedmayo qodbasiro iyo luuq iyo in laga soo baxo ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku cambaxday boobka guryaha ku yaala magaalada muqdisho waxaana ku soo beeray xildhibaan hanjabaad u diray dowladda federaalka isagoo dhanka kale sheegay in ay la dagaalami doonaan haddii ay soo damcayso dhulkooda oo ku yaalla xaafadda siinaay